ciidamada booliiska magaalada jowhar ayaa gacanta kusoo dhigay ilaa saddex qof oo lagu tuhunsan yahay dilka wasiirkii hore ee wasaaradda beeraha maamulka hirshabelle cabduqaadir karaani oo habeen hore kooxo hubaysan ay ku dileen bartamaha magaalada jowhar taliyaha saldhigga booliiska magaalada jowhar maxamed siyaad cali canjeex oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada jowhar ayaa sheegay in weli howlgalku uu socdo islamarkaana dadka ay soo qabteen baaritaan ay ku wadaan si ay u kala cadeeyaan dembilaha iyo qofka aan dembiga lahayn haddii ay dhibku dhacay annaga kahiyaad ahaan kii amni ahaan waanu howlgalnay ciidamada booliiska waa howlgaleen waxaanu soo qabanay dadaanu soo qabanay insha allah waana baaraynaa tiradooda ilaa saddex qof waay waana la tuunsanayaal ilaa hadda wax kuma caddo laakiin waa baarina insha allah haduu ilahan howlgalkuna weli waa socdaa maahan midaan maaragtay ka joojina ilaa aan ka xaqiijina arrintan waji waa socotaa adiga sideedaba ninka booliiska intuu libisay ama qoraga wata ama shaqo ku jiri ama gurigiisa joogo mar kasta wuxuu ku jiraa howl laakiin waxay kala tahay yani maaragtay mar oo aad loo wada howlgalaya iyo mar iska caadi oo shaqal maalmeedka la iska wato hadda wax burabadana ma jiraan ciidamada booliiska meel kastay joogaan waa howlgalay ku jiraan haddana dhibaa dhacay insha allahu ilaahay nin maaragtay noo kala dheereeyo dhibkaanu meel kastoo ka dhaca adduunyado dhan haddana insha allah waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysan doonno waana raadinayna insha allah waana maaragtay haddana howlgalka weli waa socdaa dhinaca kale taliyaha ciidamada militariga ee gobolka hiiraan gaashaanla sare faarax cali waasuge oo booqday goobtii uu shalay qaraxa ka dhacay ee laqanya stadium ayaa waxa uu sheegay in weerarka bartilmaameedkiisa uu ahaa gaari ay la socdeen ciidamada booliiska oo ilaalo ka haya garoonka nimanka dhagarqadeeyaasha ayaa stadiumka beledweyne waxay geliyeen qarax miino oo dhulka lagu aasay nimankaas waxay sameeyeen qaraxay dhulka ku aaseen kabacdina ciidanka booliiska soomaaliyeed oo meesha waardiyeynayay ayaa ciidan uga dhintay marka si aad iyo aad aan ugu soo gurmanay dabciisuma jiraan waa dhagarqabayaashii dhibaatada wadi jiray aadaan uga taxadiraynay gaariyay miinada u dhigeen gaarigiina ilaahay waa badbaadiyey askartaas oo gaariga saareed unba ayaa ku geeriyootay marka insha allahu tacaala waxaan samayn doonaa waa ka hortegi doonaa wixii wixii jiro oo dhanna waa waa wa waa waa lasoo bandhigi doonaa haddii ilahay u joogsamayno u joogsamayno cadowgu dhagartaasay dhigeen oo hal maalina u joogsamayno waana dabagelaynaa waa dabagelaynaa insha allah mana mana u istaagayso tartankii annagu amni hay-adaha amniga haddaan nahay ma u istaagayno arrintaas
gudoomiye ku-xigeenka gobolka hiiraan abuukar cali maadey ayaa waxa uu sheegay in ciidamada amniga magaalada beledweyne ay gacanta ku dhigeen dad looga shakisan yahay in ay ka dambeeyeen qaraxii shalay ka dhacay garoonka lagu ciyaaro kubadda cagta ee laqanyo stadium waxa uu sheegay in tartankii ka socday garoonka uu sii soconayo hakadna aanu ku iman doonin
ciidamada booliiska oo aada u fooljigan ilaaha wax badbaadiye khasaarihii aad u yareeyo maarata dadkii shacabka ahay oo goobta ku sugnaa ay ka kaxeeyeen ayagoo waxyaalaha dhacaaba mar walba maaragtay aad uu fooljigan inay maaragtay khasaaraha ay bataan waxaa ku dhintay afar qof aa waxyeelowday laba dhaawaceh iyo laba dhimasho ah oo ciidamada boliiska qof shacaba wax ku noqdo ma jiraan shacabka waxaa isku dhigay boliiska oo goobta ka kaxeeyo taas ilaahan ugu mahadcelinaynaa in maarata khasaarihii maarata aad u yaraado cadowgii waxay damacsanaayeen inay ka dhicin goobta meeshaan hadda goob dagaal ma aha waa goob maaragtay dhallinyarada ay ku ciyaaraan oo maaragtay isdhexgalkii bulshada ah tan marka waxay caddayn u tahay isdhexgalka bulshada inay ogoleen oo maaragtay ay hor imaadsan yihiinoo wax isdhexgal ahba ay doonaynin marka mana maarata nin nii jibin doonto mar walba maaragtay waa sii labalaaba doonnaa hadduu ilaah yidhaaha ka maamul ahaanna garabaan ka siinaynaa ciidamada booliiska iyo ciidamada soomaaliyeed dhammaan milatariga hadda nala joogo waa shaqadii kalley maaragtay ay u dhaarteen oo dadka soomaaliyeed ay u haayeen hoos hataa meesha hadda qarax ka dhacay ka hoose ciidan kala joogay maaragtay oo oo maaragtay taagnaay wax saamayn oo ku yeelan doono ma laha hadduu ilaahina saas ay tahana markay dhallinyarada ay ciyaarayeen waxaa kasoo hormari jiray ciidamada oo baari jiray galabta laakiin ciidamada intay baaran dhallinyaradaa soo hormartay waana kaxeeyeen saas ay tahay waa la baarahay markii la dhahayo maarata in la fahmay ay ogaadeenna kooxdaha nabadiidka ee kadamba waxay taabteen ciddii maarata qarax u hagaysay ha waa jirtaa ha dadaa hadda loo soo xirxiray kli baartiinaan ku socda kama hor dhac karna hadda
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne